nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isaga nafaraya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay ugu qoran tahay bugga towraadka isxaaq wuxuu ku yidhi yacquub wuuna u duceeyey oo wuxuu ku amray oo ku yidhi waa inaadan naag ka guursanin gabdhaha reer kancaan kac oo xagga fadan caraam tag oo xagga guriga beytuul oo ah hooyada aabbaheed oo halkaas naag ka guurso gabadha laban oo ah hooyada walaalkeed oo ilaahay qaadirka ahu ha ku barakeeyo oo ha ku baadiyo oo ha ku taamiyo inaad noqotid dad fara badan oo ha ku siiyo barakadii ibraahim adiga iyo farcankaaga kula joogaba inaad dhaxashid dalka aad qariibka ku tahay oo ilaaha ibraahim siiyey waxaasi oo dhan waxay ku qoran yihiin sheekooyinka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu taariikhda sida ay ugu qoran tahay buugga towraadka uu isaga qoray isxaaqna yaaquub wuu diray oo wuxuu u kacay fadan caraam xagga laban ina baytulkii reer suuriya oo ahaa rebeeqa walaalkeed tii ahayd yacquub iyo ceesow hooyadood ceesowna wuxuu arkay in isxaaq uu duceeyey yacquub oo uu diray fadan caraam inuu halkaasna ka guursado iyo inuu ku inuu markuu u duceeyey amray oo ku yidhi waa inaadan naag ka guursanin gabdhaha reer kancaan iyo in yacquub adeecay aabihiisii iyo hooyadiisii oo uu kacay xagga fadan caraam ciisow markuu arkay inaanay gabadha reer kancaan ka faraxin aabihii isxaaq markaasuu eeso wuxuu u kacay xagga ismaaciil oo wuxuu naagihii u qabay ku daray maxallada gabdhihii ismaaciil ina ibraahim bal raximahullaahu taasi oo ahayd nebiyood walaalihiis ama walaashiisa si ay naagtiisa u noqoto yacquubna socdaalkiisii buu iska sii watay oo wuxuu yidhi dalkii reer bari oo wuxuu yimid dalkii reer bari markaasuu wax fiiriyey oo wuxuu arkay ceel beerinka ku dhex yaala oo waxaa joogay saddex gabdhood oo ido ah oo agtiisa jiifa maxaa yeelay ceelkaasi idaha ka waraabin jireen dhagaxa ceelka afkiisa saarnaa aad buu u weynaa oo halkaas idhaha oo dhan laga soo ururin jiray kolkaasay dhagaxa ceelka afkiisa ka roogi jireen oo idaha ka waraabin jireen markaasay mar labaad dhagaxa ceelka afkiisa saari jireen oo ku celin jireen meeshiisii markaasaa yacquub ku yidhi walaalayahow xaggaad ka timideen iyana waxay yidhaahdeen waxaynu ka nimid xaraan markaasuu ku yidhi ma taqaaniin laban oo ahaa ina naxoor markaasay ku yidhaahdeen waanu naqaan markaasuu ku yidhi ma nabad qabaa iyana waxay yidhaahdeen haa wuu nabad qabaa marka waa taas gabadhii raaxayl iidhaha soo kaxaynaysay oo wuxuu ku yidhi iyagii bal eeg weli waa maalin weyn mana ahan goortii xoolaha lasoo wada ururin lahaa idhaha waraabiya oo kaxeeya oo dejiya yana waxay yidhaahdeen ma yeeli karno taasi jeerey iyodowga oo dhammu isu yimaadaan oo dhagaxay ceelka afkiisa laga roogo markaasuna idaha waraabinaya oo intuu weli la hadlayay ayaa raaxeel keentay idihii aabbaheed waayo iyadana ilaalin jiray oo yacquub markuu arkay raaxeyl oo ahayd gibadhii abtigiis laban iyo indhihii abtigiis laban ayuu u dhowaaday oo dhagaxii ka roogay ceelkii afkiisa oo u waraabiyey idhihii abtigiis laban markaasuu yacquub raaxeel dhuunkaday wuxuu uuna qayliyey oo ooyey yacquubna wuxuu raaxeel u sheegay inuu yahay aabbaheed xigaalkii oo uu yahay wiilkii rabiiqa kolkaasay oroday oo u sheegtay aabbaheed oo laban markuu maqlay warkii yacquub oo ahaa wiilkii walaalihiis ayuu ku orday inuu ka hortago markaasuu isku duubay oo dhuunkaday oo uu gurigiisa keenay isna wuxuu laban u sheegay waxyaalaha oo dhan bal tan toddobaatankeeda dhamme tan kale maxaanu kugu siin doonaa shuqulka aad toddoba sannadood oo kale i shaqayn doontid yacquubna sidii buu yeelay toddobaadkeedina towbadkeedina bal towbadkeedi dhamme tan kale waxaynu kugu sii doonaa shuqulka aad toddoba sannadood oo kale i shaqayn doontid yacquubna sidii buu yeelay towbadkeedina wuu dhammeeyey markaasuu laban yacquub siiyey gabadhiisa raaxeel inay naag u noqoto labanna wuxuu gabadhiisa raaxeel siiyey bilha ah oo isaga addoon u ahayd inay iyada addoon u noqoto raaxeelna wuxuu raaxeelna wuu taagay oo isna raaxeel aad buu uga jeclaa le ah toddoba sannadood oo kalena wuxuu u shaqeeyey isaga yacquubna jidhkiisii buu iska qaaday malaa'igihii ilaaha baana ka hor yimid yacquubna markuu iyagii arkay wuxuu yidhi kan kanu waa ciidankii ilaahey meeshaas magaceedina wuxuu u bixiyey maxanayim yacquubna wuxuu iska hormariyey kuwa fariin wadaa oo wuxuu u diray wiilkiisa ceeso oo degenaa dalkii sicir oo ahaa duurkii edom wuxuuna amray oo wuxuu iyaga ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa siidkaaga ceeso addoonkaagii yacquub wuxuu yidhi maxaa qariib ahaan ula degay laban oo ilaa haatan waan la joogay oo waxaa u haystaa dhibyo iyo dameero iyo adhi iyo niman addoommo ah oo iyaga iyo naago addoommo ah oo waxaan kugu soo cid diray inaan ku sheego sayidkaygiyow inaad raali iga noqotid kuwii fariinta awaday yacquub bay ku soo noqdeen oo waxay ku yiraahdeen waanu gaadhnay walaalka ceesow oo webi wuu soo waanu gaadhnay walaalka ceesow oo weli iba wuxuu soo socdaa kuwii fariinta awaday yacquub bay ku soo noqdeen oo waxay ku yiraahdeen waanu gaadhnay walaalka ceesow oo weliba wuu soo socdaa inuu ka hor yimaado isaga isagoo wataa afar boqol oo nin markaasaa yacquub aad u cabsaday ciidhidii buu u gaalay kolkaasuu ka qaybiyey kala qaybiyey dadkii la jiray iyo adhigii iyo lo-dii iyo geelii oo wuxuu ka dhigay laba looxood oo wuxuu is yidhi ceesow hadduu koox u yimaado oo uu la u ulaayo dabadeed looxda hadhay ay baxsan doontaa yacquubna wuxuu yidhi awowgay ibraahim ilaahi siiyo aabbahay isxaaqa ilaahii siiyo kuwa noqo noqon dalkaagii iyo xilgalkaagii oo aanan wanaag baan kugu samayn doonaa rabbiyow igu idhiyow rabbigii igu yidhiyow ma aan istaahilo waxaa igu wada yar ee ka mid ah naxariistaada iyo daacadnimadaada ee aad addoonkaaga tustay waayo ushayda kaga soo gudbay webiga urdun haatan waxaan noqday laba kooxood taasi waxaynu ka soo qaadanay sheekooyinkii uu qoray nabi muuse bal raximahullaw oo ku qoran towraadka taariikhooyinka ku saabsan sheekooyinkii nebiyada dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabtaan wax su-aala ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeena jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriir imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo